cafiife cabdicasiis cali oo kamida gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ayaa abuuratay fursad shaqo taasoo ah in si online ah iyo dukaan ay ku iibiso shoobinka saacadaha ubaxyadii agabyo kale oo badan shaqadan ayay ku dhiiratay kadib markii ay shaqo ku weysay waxyaabihii ay ka baratay jaamacadda cafiife ayaa raadiyo beerula uga warantay waxyaabaha ay iibiso iyo qaabka looga iibsado waxaan bilaabay fikir ah ganacsi hab online ah adoo gurigaada joogtid inaad ku ganacsatid fikirkan waxaan bilaabay sanadkii hore waxaan ku bilaaba alaab yaryar inaan guriga ku galo aan dhiga platformka tictoga aan ku qoro nambarkeyga iyo meesha alaabta laga helayo iyo alaabta qiimaheeda waxyaabaha badana aan gedi jirna waxawaaye waxyaabaha dumarka carafta iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan iyo barfuunada iyo kabayaashii boorsooyinka waxaa nagu soo dhacday fikrad kale ah inaan dukaan ka dhigno fikradaasna waxaa iga saacideeya hooyada iyo walaashay iga yar ilaaha barkeeya ayaga ayaa iga saacideeya sababtoo bulshada badanaa gabdhaha badanaa cabashada iga iimaan jirta waxaa waaye markaan alaabta qiimahooda iyo waxooda dhan ay arkaan idhaahan dukaankaadi xagee waaye waxaan ku dhihi jira dukaan malihi guriga ayaan ku gadaa marka way ka kacabsan jireen marka guri alaab lagu gadaayo qof guri alaab ku gadaayo sidee lacagtaada ugu aamini kartaa wax ugu dalba kartaa badanaa qolkiiba adi sideetanaa la dhihi karaa wax alaabta inay aaminaan iga gadi jireen qaarkoodna gurigeeda igu imaan jireenbo inay bidaad soo qaataanay guriga igu imaadaanay alaabta qaataanay ku laaba jireen marka waxaa jira maleynaha weli cabsi waxaa ka taagan magaaladeena inay alaab inaad online ka dalbatid oo bajaaj lagu soo saaro lagu keena cabsiya ka jirto weli maaqan sababto malaha bulshada waxay ka cabsanayaan inay lacagta qofka kala dhuunta ama qofka inuu been sheegay ama ay umaleeyaan maaqan anigoo taas ka zuulayna ayaa waxaan ka dhignay dukaan dukaankiyaa la furay ilaaha barakeeya waxaan iga saaciideey hooyaday iyo walaashay iga yar dukaankiyaa la furay haddana waxaan ku gadnaa hab online ah iyo hab uu qofka dukaanka in loo tilmaamo meeshuu ku yaalo
dhanka kale cafiife ayaa gabdhaha waxbartay ugu baaqday inay shaqaystaan waxaan leeyahay gabdhaha magaalada ku nool hala ganacsado hab fikir yar oo ganacsi hadduu kugu jiro bilaaw cabsida cabsida cabsida cabsida qofka gadaal ayay u dhigtaa wixii wax yar lagu bilaabo ayaa barakoobo waa aragteen gabdhaha caalamka si u tartamayaan ee ganacsiga ugu jiraan marka aan bulshadeyna aan ka dhigna bulsho wax fahansan wax waliba oo dad ay samey karaan la tusi karo la tusi karayna anagana sameyn karno oo caalamka ama gabdhaha la tartami karno marka waxaan kaloo leeyahay muhiim ma aha inaad jaamacad soo dhamaysid muhiimada waxaa waaye maxaad qaban kartaa gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ee wax ka barta jaamacadaha ayaa shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen balse samaystay shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan